koonfur galbeed geedka wali inta aynu iska koobaynaya inaynu ku hadalna hadal kuturkuteenge oo koonfur galbeed gudaad iyo lukuwada waana ku wadaan dad danaystayaal eh qowlaysata eh oo yacni hadaf iyo iyo dareenshooba iyo nagadi ini mad kastiyo ka cayaaran mustaqbalka iyo dano koonfur galbeedyo ka cayaaran caadaysadii waana niila sheegadaw ini titleka anu xambaarsana niila sheegadaano xildhibaana ina leh ummada mitilaana leh waana mar kasta afjaka tumaano afligaadaytamaan titleka koonfur galbeed yo wali fadaane ini ini un injibaabna erna waana xaqiiqdii wala la sheegahayo yo meediyaha marsiyahayan mase baro bulshada ka xiriiras yo marsiyahayan ini waljaran hayn soomaaliyeed wali araase meydaraay xisaab halawti dibalang nagay koowalaa kubilaawe hoob iyo bogol haayeen hangun anta ka fadhiina megakiil ee madan hindhooga gabta fiirsay wali faylahaada faday lamba tabartiisa newsa sheegad hoob ada lama jar ebta labaatan jar sheegad meel ada labaatanka jart hoob lihidan jarsat xisaab tasmiira ku nagaas adigoradaas afar qofood ini meel fadheeta eran boqol qofooda ena waana mucaarada wali ka ena go-aankii madaxweynaha koonfur galbeed usalagaadadii madaxweyneyaasha dhigsheyhaayey usalagaadadii inaad caarad eter waana afar qofood adoo et waana boqol sheegad nasiib darow tan lamaad madaxweyne go-aan qaadadi laqaadadii madaxweyneyaal dhijay ee laqaadadi wala usu ku tabadaayay mase ku hadalaaynayo haayeen koonfur galbeed man'aantanta wala yacni dowladda dhexe ka hayd wali dibangaadaday hadal usahagaadadi xildhibaan xildhibaane ku mid eh shalay usahagaadadi oo shalmay geedad hata ka horna usahorangaadadi hayti wali eray hadalkiisii hore ka jartay dowladda federaalke wali ku codsadaane ini niin madax bannaan weyta inuna baasaboorkayna qunkaynan qaada ciidankayna qunkaynan tababarana maamulkaynan qunkaynan suubsana hen niin madax bannaanay toy guraaye shalay safki ku horeey mase hadalka ku horeey shalayna wali guraaye wal alla walaay dowladda federaalka iyo ha sheegta hadan hoggaansamoy waaya baasaboordiyannagaanana ciidamadii la tababaraaya wali ahaanayna maylaray hamar halka tababaroy hoobol ilaaliyo fadeeno inti looga faden hamarray ilaaliya una ilaalaman baahniiniyo eraane xilka una milihiiniyo eraane federaalkana noo xukumay eraane hal noo xukumay federaale ena maamul goboleeda ena unuuna steyda ena dastuurka kan koonfur galbeed kan federaalka wali ka qorana go-aan kastoo la deeraw waa ini lakula taladaa xukuumadda maamul goboleedyada oo federaalka kumide afar shay madaxa banaawata dowladda federaalka maaliyadda jinsiyadda baasaboorka ciidamada mayla raay ee militariga iyo mayla raay arrimaha dibadda yoodo weliba la leeyay waana ini kula talatugo maamul goboleedyada warnimiyaw damiir ka shaqeeyay maskanta hal adeegsaday wali fadeey lankanka dhow muwaadiniinta meelo fadheetay boqolka sheegadaasi waana sadegaad wangahob biilaka daray labaatankaad lakaweelyan hanuun isbadiyaayeen xukunka idiita sabu unku shaqeeyo le intan unku shaqeeyi doon idiita hoob ada biil ha dhiibta هاني أنا ديبت ليلة كين كاريه أنت لو تمكوش إنها ديبت نيف قال اللي كين قوري حاسك مكوسوغاس دولة فدرال كه إن أكاونت بلان إن يا وكترسنا يا الحساب تماس ما من قال أنورن الحساب تماس لكن أنت دكتيه قويت أفكار مين بيجي كرت بيعو ما نويلا دون ما نمي ويلا دون هو بمدن حلدمان حلدمان هذا الشيء اللي حضركم مده يا ولي أهي maamul goboleedka madaxweyne lanka la leeyay gubernatooru runtii haw gubernatooru ogolaani yeena golaha deegaanka ka jarta xildhibaan mee xaqiiqdii fiiri yeeba madaxweynaha ha maamul gubernatoorey yeena may nagadaas golo deegaanka nagadaas wali la haytee la sheegay youtubeyda ku aragnay dhaarti lii dhaariye isku tirtiraay dhaarti lika dhaari hooba koo ka tirtiramaasa shariif xasan inay ada aayta kulan aay xidka kaseedasehen walilahaa qofka bani aadanka eh titleka usa xambaarsiiyin inuu usa xishmeeyo la fadhiyo koonfur galbeedaena maamul goboleedaena maamul goboleedada federaalka ku tirsanha ya ku mid ena xildhibaanin lena madaxweynin lena baarlamaanka lena guddoon baarlamaanka lena qofna mana caburiyo karo qofna walminigmeeriyo dowladda federaalka message aan dareemadan messagekaan aan darawmey nabad in nolola tareen eraygu sidaasinku qaldamiya lahaa nabadi caburinay tingisan ay la caburinay ummati isan magaad iyo meelka fadhiidan ay la caburinay ay la ka gobood falnay ay hoog la lan sheeganay hoog ama te lani sheeganay wal isdhaafi sheekh hooba hoog liska haayo kor siyaad baran haayo fad hoog dad may ka haayo kor ummatan ummad madax banaawo masiir sheekh ku taladaasa tan lamaad hatu ku hor maamul goboleedyada iyo meelaha dowladda federaalka madi liska khilaafay aramoogi omera imaaraadka liska khilaafay madaxweyneyaala baxeen dalsho i dadyo i deegaansho dhab ka yaalo yaa wali galbejo sheenay kooyo an tuugsa tagaa wal an barya tagaa adduunyada walaan warsada naxad gudubteenga leh hooba yoo naxad gudubaayang madba yoo af- nambar afar higan dhaafana eerbaarku ku bahan adiin walba ha ka deeri nambar afar han dhaafiyaan ana beerogay zuug ha ku gohay mashilka ha ku gohay ma ha ku gohow dhula huray fade dadash masheer oo fade ummada an gargaara fade ceelaa qodada fade shidaalaa baarada fade hooba hal doolarna ad iinsiyaan banaankana an iniin bahaan ada sekeey hoos rooge unaga kiika caasa walka weele mesuusa maka dhaladaw dowladda federaalka wali message aan daray baari ana maamul goboleedada ogolyin ini maylahay dowladda federaalka dowladii eta maylahay ini la shaqeeyaan ogolyin laakiin hooba anoo irta saaran ini adi ridda damacda dhigta kowka dhigay ani adi isla dhiyaanan asalaamu calaykum waraxmatullahi taala
ummadda muqdishona maadaama ay muqdisho keli ku eg yihiin muqdishona waxba uma hayaan ummadda yaanay cirib tirinay danahooda ha qabsadaana awal boqorba jooga ay ahayn bannaanka ay ka yimaadeen dhalasho ajanabi ay wataan soomaalinimada uma rona ay gateen ay isaga baxeen waxaan leeyahay ummadda yaanay laayni ummadda maarata ha ka dhex baxaana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxay nagu haysta waxaa na- waxaa badatay wixii wixiina loo dhimaa batay marka go-aankaas waa taageersannahay aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa arrinta ay qaateen ee, madaxda dowlad goboleedyada waa boqolkiiba boqol haddii aana xildhibaanada waa taageeraynaa Ee, shariif xasan aadaan ugu guwaabinaynaa isaga oo wakiilka ah koonfur galbeed xildhibaanadooda shacabkooda isagoo metelaya inaas go-aankaas la qaato go-aankaas dhiirigelinta leh inuu la qaato dowlad goboleedyada aadaan ugu garab taagna
maamul goboleedyo dowlad goboleedyada ay ka leeyihiin waxaan hakinay een, shaqadii naga dhexaysay dowladda dhexe annaga haddaan xildhibaanadii koonfur galbeedna waxaanba jeclaan lahayn toos inaan isaga dhaafno because xildhibaan dowlad goboleed kasta wuxuu leeyahay een, waxyaabo u gaar ah wax kastana waxaa samaysan karo dadka hadday tahay ciidan hadday tahay een, maxaa la yidhaahdaye een, wax walba ay ahaataba ayaga ayaa samaysan karaa run ahaantii ani waxaan ahay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ahna xildhibaan koonfur galbeed waxaa dhacday markii la ii magacaabay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska in dowladda dhexe aan wadax wada shaqaynan ka waynay wasiirkii ayaa wuxuu sameeyey noo soo magacaabay iskudubaha gobolka bakool iskudubaha gobolka Sha- iskudubaha gobolka bakool iskudubaha gobolka shabeellada hoose iskudubaha gobolka baay annagu maxaynu nahay marka sideen u wada shaqayn karnaa dowladda dhexe ma ma ma maamul goboleedyadii dowladda dhexe ayaa ayaa askari camal wax ugu sheegayso not annaga askari ma nihin waxaanu nahay maamul jiro shaqaynaayo wasiire ah xildhibaano ah madaxweynena ah dowladda dhexena waxa ay wada annaga kama qaadanayno ilaa iyo wada shaqayn dhab ayaga laga helaayo sidaana ahaanayna madaxweynahayna dowlad goboleedka shariif xasan sheekh aadan waan ku taageersannahay Asalaamu calaykum.
dowlad koonfurgalbeed soomaaliya waan islaamaya boqolkiiba neef oranka Ee, wuxuu shirka anagu ku aadan yahay ee, ku taageeridda ama ku garab istaagga isbahaysiga dowlad goboleedyada ee, shirkii ugu dambeeyey uu ka dhacay magaala madaxda jubbaland ee, ee kismaayo midka kale tan uu ka dhici doono magaala madaxda puntland ee garowe tobanka bisha octoobar marka waxaan si cad aanu u taageersannahay madaxweynaha annaga shariif xasan sheekh aadan ee, waxaana filayaa inay jirto dowladda federaalku waxaa weeyaan waa system jiro waa dowladda soomaaliya laakiinse ma aqbalayno kabana aqbali doono xitaa ma aqbali doono inay dhacdo in muqdisho keliya dalka looga arrimiyo dhibaatada muqdisho laga maleego waxaa weeyaan dowladda federaalku kama aqbalayno laakiinse dowlad goboleedyadu dastuurka dalkeenna ayaa qeexaya inuu dalku federalism ka jiro federalismku dowlad goboleedyadu waxaa la dhahaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee madaxweynaha dalku maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali kheer ma sabayn karaan waxayna ogeyn dowlad goboleedyadu sababto ay tahay ee waxaa weeyaan inay la tashadaan go-aanka ay ku soo celiyaan ayay ahayd wax walbo lagu heshiiyey waxaanu ognahay inay inay iyagu ay ku gacansadeen oo xoogooda ku socon weyn shirka bay dhabo qodobadii lasugu soo qaatay baanu ogeyn hal qodobo ka suurtagalay ma jiro kow waxay ka mid ahayd ciidanka daraawiishta koonfur galbeed inuu in la barkow in la qabaday wax ka suuragalay ma jiraan waxaa weeyaan marka waxaan si cad mar mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba u taageersannahay sistamka annaga iyo dawlad goboleedyada iyo madaxweynaha annaga go-aanka u soo qaatay annaga waxaa go-aanihii waxaanu leenahay dawlad goboleedyada kaltana aan baaqa ugu daraynaa golayaashooda sharci dejinta nala dhiga sidan oo kaleeto inay fikradaas madaxweyneyaasha oola qaataan waanu waanu garab taaganahay dawladda dhexna waxaanu leenahay caasinimadu xaggiinay ka timid xagga annaga kama imaan marka aad baan goboleedka koonfur galbeed madiyo leeyin maarana go-aankii ha kubahi ee maamul goboleedka ma iskaashiga maamul goboleedka kubahi numa kataaganaysa madileyn mayra la keenyin inay hore taw dawladda federaalka ciidamadii bilaabamadaana jirin suubi haddii wali faylahaysi haddii wali dabadatiyo marka meeraha inaga tiifley walaaji walin aragaana hildhibaankas anoo hadda magaashi wal qorhaan isna gurdo korne walin annaha hildhibaan saaxibo ulaada iyo dadka iyo waliyada dhali soomaali dhanku wadatay koonfur galbeed dibida kiiroogan walin dhalni walina dhali walin dhalo doon hoob ilahay suni ogolaad marka meeraha inin inta kun dhamaysano ka dhagan ma fadaan hoob dab afuuf iyo galalisi iyo hurleedani lood muka ogolaadano kalana adiin darey welibaan oo doogasaan ku degaana ana sii wada ka darey shalay markii oo koonfur galbeed dhibshaad weydiyaas weli lahayd dagaala hal noo roojiyoy rasaasta hal noo roojiyoy ciidamada oo koonfur galbeed inta baraw shariifa sanal ku roojiyoy walaasan roojiyo adii lahayd afka gubinyo warka haddana maanta adiga leh marka meeray dawladda federaalka fayle waray oo hubbaam sasanada masuuliyiin helaanay mis dagaalahay dawladda siyaasay haddana shariifa sankii maamul goboleedka galdan la taa walaalow xaq ilaahay ka waafajiyo barki ilaahay kin waafajiyaaneen وقابصية لأن أنتوا كوحشوني خمسني إيه ولا جرام سدح سني ولا جرام برا ما كسرهم يا ولا شجعت ولا كده هو يتكرر هنا تلقون ولا نس سدين قولا لنا ككورسن فرمرشي شعب يقبل شيء دورة كترجم فلان دواتد أو وابرية ثلثة أنتوا ولا دواتد ولا كيا يلاها قرض قرض قرض قرض ولا كنا أصلا ما كسر قرض لكن دواتد إن الويد يعتبر ديارة كقرازو ما قولين مقال قرض ولله نهدى كان جانغات هم الجانغات كنا نولادهم من نبتقلية الجيزتي انتان نبتقلية نيغا وانقفضوهين